alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsl llahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu llahu tabaaraka wtacala wla tjcalu llaha curdaة lymaanikum an tbaruu wttaquu wtuslixuu bayna اnnas wallahu samiicu caliim wuxuu darsiganu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo labaataniyo afraad suurat lbaqara aayaadkii axkaamta ayaanu kusoo dhex jirnay khaasatan aayaadkii ka hadlahayay qoyska iyo xeerarkiisa nidaamka uu shareecada islaamku ay ugu tala gashay in lagu maamulo qoyska islaamka ah wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala walaa tajcalu llaha halkan waxaa lagaga hadlayaa dhaarta dhaarta uu ruuxu dhaarto iyo axkaamteeda walaa tajcaluu ha yeelina allaha alle ha ka yeelina curdatan kan ku dadban liaymaanikum dhaarihiinna dartood an tabaruu inaad baarinnimo samaysaan ka idinkaga dadban ha ka dhigina oo watattaquu aada ka cabsataan oo watuslixuu aada wanaajisaan ood hagaajisaan bayna annaasi dadka dhexdooda wallahu allana samiicun midkii maqal badan waya caliimun oo wax walba ogsoon waxaa la leeyahay macnaha curdada waxaa la yidhahdaa waa shayga wax kaaga gudban ama shay kale kaaga dadban marka inaad ilaahay ka cabsataan ama samafal samaysaan ama aada dadka heshiisiisaan middaa iyadaa yuusan ilaahay yaa dadab ha ka dhigina uu idinkaga dadban yahay dhaaraha dhaarihiina daraaddeed aada ku dhaaranaysaan macnaheedu waxa weeye ruuxa markii la yidhaahdo warkaalay dadkan heshiisii buu wuxuu leeyahay waan ka dhaartay hebel iyo hebel arrintooda anugu hadda kahor baan ka dhaartay buu ku leeyahay war khayrkan kaalay qabso waan ka dhaartay hadda kahor dhaartii uu ilaahay ku dhaartay baa marka waxay noqotay magicii ilaahay baa wuxuu noqday sidii shay khayrka ka hor taagan oo kaleeto oo kaga dadban wanaagga samayntiisa maxaa yeelay mar walba magacii ilaahay baa cuskano ilaahay baan ku dhaartay buu leeyahay oo ilaahay haddaad ku dhaarato ma ilaahay baad ka dhigaysaa sidii wax khayr kuu diidan oo kaleeto oo magaca ilaahay baad ka dhiganaysaa sidii shay kugu dadban oo ku hortaagan oo kalead ka dhiganaysa oo khayrkii oo dhan kaa hortaagan saa ha yeelina laleeyahy macnaha ee haddaad dhaarataan sida axaadiista nebigu kuso aroortay sal alla alay wasalam shaygaad ku dhaarateenna mid idinka fiican aad aragtaan dhaartiinii jebiyo ka kafaara guta shaygaa khayrka badanna la imaada dadkoo la heshiisiiyo qaraabadoo la xidhiiriyo in wax la sadaqaysto in la daacaysto wuxuu ilaahay jecelyaha subxaana watacaala iyaga dhaari idiin diidin ee intaad wixii la timaadaan dhaartiiniina ka kafaara guta saasaa aayaddu macnaheedu weyahay marka walaa tajcaluu ha yeelina allaha alle ha yeelina curdatan dadab ha yeelina dadab shayga shay kaaga gudban ama kaaga dadban baa curdada la yidhahda waa tafsiir tafsiirkaasaana fiican mid kala jira yani tafsiirkala jirna kana baan iska marayna walaa tajcaluu ha yeelina allaha alla curdatan dadab ha yeelina iyo mid idinkaga gudban liaymaanikum dhaarihiina daraaddood dhaarta aad ku dhaarateen daraaddeed allaha ka yeelina dadab muxuu idinkaga dadban yahay an tabaruu oka idinkaga dadban an tabaruu inaad baadilnimo samaysaan mid idinkaga dadban oo idinkaga gudban ha ka dhigina inaad samafal samaysaan ilaahay magaciisa ha iskaga gudbina oo yani dhaarta aad ku dhaarateen daraaddeed mid idinkaga gudban oo yani idinka celinaya ha ka dhigina mana an tabaruu inaad samafashaan oo watattaquu aad cabsataan mid idinkaga gudban ama yani idinkaga dadban ha ka dhigina oo watuslixuu aad wanaajisaan oo heshiisisaan bayna annaasi dadka dhexooda waxaasoo khayr iyo khayrka kale la midaba dhaar baan dhaartay oo ilahay magaciisaan ku dhaartay ina kuu diiday man oo dadab ha ka dhigan wallahu allana samiicun midkii maqal badan waya caliimun oo cilmi badanoo wax walba la socdo laa yuaaidukum allah laa yu'aakidukum idin qaban maayo allahu alle diin qaban maayo billagwi dhaarta aydaan u qastin fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda lagwiga waa laaqiga wax aan loo qastin wey macnaha billagwi midda aan loo qastin idiin qaban maayo fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda walaakin yu-aakhidukum wuxuuse idiin qabani bimaa shay buu idiin qabanayaa kasabad ay shaqaysatay quluubukum qulubtiin wixii qalbiga ka soo go-ay oo qalbigu shaqaystay oo niyad ku yimaada unbaa laydin qaban wallahu allana kafuurun midkii dhaaftid badan wey xaliimun oo dulqaad badan waa midkii addoommadiisa u dhaafa kafuurun midkii dhaafa wey xaliimun oo addoommadiisa u dulqaad badanoo ciqaabta aan kula soo degdegin saas wey rabbi subxana wa tacala dhaarta yacni la dhaaranayo ayaa laba qaybood dhaari waxay ku timaadaa qalbigay ka soo go-daa oo qalbigaa intuu gunto ayuu u qastaayo waa dhaarta ay ka ratimayso xukunku ka ratimayo shayga aad ku dhaaratay ama ka dhaaratay laguma ogola waa inaad dhaartaadii ilaaliso haddii aad shaygii sidii aad u dhaaratay u wadi weydana waa inaad ka kafaaro gudato taasi waase waa dhaarta qalbiga kasoo fushay laakiin dhaarta qaybteeda labaadi waxawey waa midda la yidhahda yamiinu laqwi yani dhaarta aan loo qastin waxay caaisha ku fasiraysaa dhaarta carabka u badan oo inta badan hadalka ama la daba dhigo ama laga horreysiiyo la yidhaahdo haa wallaahi ama maya wallaahi ama mar la kaftamayo dhaar layska dhaartay midaasay yaa lagu fasiraya ama waxay ku fasirayaan culimmada in badan oo ka mida waxay leeyihiin waxaa la yidhahdaa dhaarta laqwiga ruuxu inuu shay uu moodayo inuu run yahay ku dhaarto shay uu moodayo inuu raxsaa yahay ama run yahay waxaa soo baxday shaygii siduu moodayay inaysan ahayn waa laqwi baa la yidhahdaa wax kafaaraa ka laasimayso waxaad tidhi wallahi inuu hebel yimid saasaad waxaad namoodaysaa inuu yimid waxaa soo baxday hebelkii inuusan imaanin ma kafaara kugu laasimaysa maya waa lahwi saas maanaa waxaad mood si aad moodaysay noqon waayey hadduu soo baxay waa lahwi bay leeyihin culimada in badan oo kamid halkaasay marine iyo dhaartan cafka u badanee carabku iskaga iska socoto ee haa wallaahi iyo maya wallaahi iyo saas weye iyo saas tan noocaas oo kale amaa dhaarta kafaaradu ka laasimaysa ee laydin qabanayo waa middaa qalbiga ka soo go'day oo inuu ruuxu yidhaahdo wallaahi inaan sidaas samayn waa inaad samayso sidaad ku dhaarata haddayna shareecadu diidanayn haddaad samayn weydo kafaara kugu laasimaysa ama waxaad tihi wallahi inaana sidaa samaynaynin ama shayga aanad samaynaynin waa inaad shayga iska ilaaliso haddayna shareecadu kugu laasiminaynin samayntiisa haddii aad samayso shaygii aad ku dhacdana waa inaad kafaara gudato ood kafaarayo kafaaratulyamiin la timaado marka midda laydin qabanayo waa taa laa yu-aakhidukum allahu alla idiin qaban maayo billagwi midda aan loo qastin idiin qaban maayo fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda carabka macnaha carabku iska bartay afku iska bartay taa la idiin qaban maayo walaakin yu-aakhidukum wuxuuse idiin qabanayaa bimaa shayga kasabad ay shaqaysatay quluubukum qalbiyadiinna ay shaqaysteen oo qalbiga ka soo go-ay wallahu allana yani waa midda kale waxaan waataan ugu tegi doonaa aayad kale bimaa caqadtum lymana wixii aad qalbiyada ku gunudaan baa laydiin qaban wallahu allana kafuurun waa midkii dhaafo wey xaliimun oo dulqaad badan wey rabbi subxana wa tacala marka dhaaraha sidooduba waxfaduu aymaanakum dhaarta sideedaba in la xifdiyaa la doonaya ruuxa inuu dhaarta badiyo ma fiicna haddii aad dhaaratana dhaartii inaad dhowrtaan loo baahaya macna oo sideed u dhowraysaa shaygii inaad dhaartaadii aada xifdido haddii aad jebisana waa inaad kafaaro gudato liladiina kuwa waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranaya min nisaa'ihim dumarkooda kuwa ka dhaartay waxaa u sugnaaday tarabusu arbacati ashhurin afar bilood korashadoodaa u sugnaatay afar bilood in la sugo oo la korto fa in faa-uu hadday laabtaan oo dumarkii ay ka dhaarteen dib ugu noqdaan fa ina allaha alla kafuurun midkii dhaafidba midkii dhaafo wey raxiimun oo naxariista wey waa midkii dhaafid badan oo naxariista wa in cazamuu hadday go-aamiyaan hadday gooyaan oo go-aamiyaan atalaaqa furitaan hadday go-aamiyaanna fa ina allaha alla samiicun midkii maqal badan wey caliiman oo cilmi badan caliiman oo cilmi badan mas'alo leeda masalatu liilaa oo ninku xaaskiisa inuu ka dhaarta ah ayay ka had hadlaysaa aayadana ka hadlaysa waa arrin iska banaan yani labada isqabtaay waxbaa dhex mari karaa waa la isqoonsan karaa hadduu ninku ka dhaarso inuusan xaaskiisa xaqii gogasha uusan siinayn oo uusan macnaha wax weeyaan uusan gogolba ugu tegaynin haddii uu ka dhaarto laba loo kala qaadaya muddada uu ka dhaartay inay tahay afar bilood ka yarta iyo inay afar bilood ka badanto afar bilood iyo wixii ka yari khiyaar buu leeyahay laguna qasbi maayo lala soo qaban maayo afartaa bilood inbuu sugayaa mar alla markay dhammaatana wax weeyaan xugum kala imaanaya afar bilood mar hadday ka yar tahay wuu heli karaa nabigeennana waxaa sugan sal lay slam saxiix bukhaari ku soo arooray inuu xaasaskiisa hal bil a nebigu ka dhaartay sal lay slam bishii markay dhammaatay oo sagaal iyo labaatan ay tahay buu nabigu soo degay oo u yimi xaasaskii markaasaa waxay ku yidhaahdeen oo nebigu bil baa dhaaratay sagaal iyo labaatanna waa la joogaa bishu sagaal iyo labaatanna waa noqotaa soddonna waa noqotaa buu nabigu sal lay slam saas uu macna marka wixii afar bilood ka yar mushkilo male wixii afar bilood ka badan haddii uu dhaarto afarta bilood baa loo sugayaa iyadana afartaa bilood gudahooda hadduu soo noqdo xaaskiisii xaasaysto dhaartiisiina ka kafaaro guto iyadana mushkila ma jirto laakiin afartii bilood baa dhammaatay isagoo weli reerkii ka maqan oo dhaartii kaga maqan markaa waa la soo qabanoo qoorta inta la soo qabto baa laba mid samee baa laleey ama ku noqo xaaskii oo u galmood xaqeedii bixi kafaarana laazim bay ku noqon markaa ama haddii kaleeto fur oo xadhigeedii halkaa dhig labadaa mid ka mid a hadduu isgiijiyoo labadaba diido maxkamadbaa markaa furaysa saas maana macnaha afar bilood ka badan xaqii gogasha lama maqnaan karo wey waa qasban yahay arrinkaasi marka aayaddu tilmaamaysa waxaa layidhi liladiina kun waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranaya min nisaa'ihim dumarkooda ka dhaaranaya galmada dumarkooda kuwa ka dhaaranaya waxaa u sugnaaday tarabusu arbacati ashhurin afar bilood korashadood korasho loo korto sugitaan loo sugo afar bilood bay leeyihi afartaa bilood iyagaa iskale muddaday dhaarteen hadday ka yarayd iyo hadday ka badnaydba afartaa bilood way leeyihiin in loo sugo oo loo kaadiyo maanaha saas weyaan gabadhiina ma qabsan karto yani waxa weye dawlad iyo cid kalena ma soo faragelin karto afartaa bilood fa in faa-uu hadday noqdaan marka afartii bilood markay dhammaatay kadib fa in faa-uu hadday noqdaan xaggay u noqonayaan haweenkii galmadoodii bay u noqdeen ay ka dhaarteen arrinkii ay ka dhaarteen bay u noqdeen iyo xaqii gowasha hadday u laabtaan fa ina allaha alla hafuurun midkii dhaafi weeye wixii horey uga dhacay dhaafid badan weeye wixii horey uga dhacay raxiimun oo naxariisana wey rabbi subxana watacala wain cazamuu afartii markay dhammaatay in cazamuu hadday go-aamiyaan atalaaqa furitaan hadday go-aamiyaanna fa ina allaha alla samiicun midkii maqlaya weeye caliimun oo ogsoon waa maqal badan yahay rabbina waa la socdaa xaalka wuu ogsoon yahay saas way macna marka waa la soo qabanoo afarta bilood markay dhammaato ama fur baa laleeyahay oo khiyaarkaa waa inuu furo hadduu furi waayana xoog baa lagaga furaya markaa way macna maxaa yeelay yani intaa ka badan waa sida culimmada islaamku u badan yihiin jumhuurtu ay qabaane yani muddada iskama furmayso waa inuu ama isagu furo ama maxkamadii furta way macna sidaas ayib aayadan marka waa midda laga qaato cumar bn khaaab radiallahu canhu sida imaam malik uu soo saaray waa midda uu ka qaatay in dumarka afar bilood ka badan haddii uu ninkeedu ka maqnaado xaq inay u leedahay inay mudaalabayso maxaa yeelay gabadhiisa xabsa ayaa maalin haween haweenada ka mida intuu soo baxay cumar isagoo xaafad dhex maraya buu maqlay gabadh geeraaraysa yaroo geeraaray tirinaysa sariirteedana waa ku jirto waxay leedahay murtida geeraarku waxa weeyaan haddaanan ilaahay ka cabsanaynin sariirta maanta waa la dhaqdhaqaajin lahaa bay leedahay ilahay kacabsin baa yacelina gabadha marka ninkeediibaa maqan oo duulaan ku maqan cumar hadalkii baa dhacay gabadhiisa xabsi u yimid wuxuu ihi xabsaay muddada ugu badanee ay haweenaydu nin ka maarmi karta ii sheeg waxay tihi waa afar bilood ama waa lix bilood cumar wareegtuu soo saaray uu leeyahay ciidamada dibadda jiree furinta ku jira dagaalamaya ninka afar bilood ka afartii biloodba ama lixdii biloodba waa in yimaadoo reerkiisa u yimaado xaqa may u leedahay marka gabadhu inay mudaalabayso xaqii gobasha muddadaa wixii ka badan saas macana inay codsato oo ay macnaha waxa way ninkii codsato ama maraykan jira iga soo baxay ilaagii oo dhaarashada dumarka laga dhaartaa ayaa halka waxaa laga gelayaa axkaamta furitaanka ilaa xeerkii qoyska ku dhex jirnaan wain waxaa la yidhi walmudallaqaatu kuwa la furay yatarabasna way koranayaan oo way sugayaan bianfusihinna nafafyaalkooda alaaata quruu'in saddex daahiryaal ayay sugayaan walaa yaxillu xalaal uma ah lahunna ayaga an yaktumna inay qariyaan maa shayga khalaqallahu alla uu abuuray fii arxaamuhunna minalyaalkooda ama minankooda wuxuu ilaahay dhexdiisa ku abuuray inay qariyaan uma banaana waa goorma in kunna hadday yihiin wey yu'minna kuwo rumaynaya billahi ilaahi iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakharo hadday ilahi iyo maalinta aakharo rumaysan yihiin wa bucuulatuhunna raggooda ayaa axaqu u xaqnimo badan biraddihinna celintooda lasoo celiyo in la soo ceshado fii dalika korashadaa dhexdeeda tarabuskaas iyo muddada ay koranayaan dhexdeeda raggooda u xaqnimo leh inay soo ceshadaan waa goormo markay xaqu leeyihiin in araaduu hadday doonaan way raggu islaaxan hagaajin hadday doonaan hadday wanaag ujeed yihiin wey walahunna waxaa u sugnaaday dumarkii xaasaskii waxaa u sugnaaday mithlu ladii kii mid la mid ah calayhinna dushooda ah midka dushooda xaqa dushooda lagu leeyahay mid la mida iyaguna raggooda ku leeyihiin bilmacruufi si wanaagsan bay ku leeyihiinoo sida la yaqaano wanaaggiisa sharcigiiyo caqliguba yaqaaniyo curfiguba walirijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhinna dumarka dushooda waxaa ugu sugnaaday darajatun daraja ugu sugnaaday darajo yani ayay dheeraad bay leeyihiin oy dumarka la dheeriyiin wallahu allana casiizun midkii haaliba wey xakiimun oo farsaway rabbi subxaana watacala oo xikmad leh haweenka haddii la furo muddada aan loo ogolayn inay guurka dambe sameeyaan oy laasim tahay inay sugaan ayaa waxay tahay saddex goor inay dahaaro qaataan saddex daahiryaal quruga quriga xaydkana waa la yidhaahdaa dubrigana waa la dhahaa waa kelima mushtaraka saas daraaddeed bay culimmadu aada isugu khilaafeen oo qaarna waxay yidhahdeen xayd baa laga wadaa qaarna duhri baa laga wadaa xukunkuna wuu iskhilaaf laakiin waxaa la xoog badan oo aan maraynaa yacni quru'da inaan idhaahdo waa saddex daahiryaal saddex goor inay daahirnimo qaadato dumarka marka waa la kala qaadayaa markii la furo waxaa loo kala qaadayaa dhowr nooc midi waa mid markiiba inta la guursaday aan lala aqalgelin taas haddii la furaba ciddo ma laha waqti ay sugaysa ma jirto caawa haddii la furo isla caawa yani waxa weeyaan way way shukaansi tegi karta waxba maaha muddo ay sugaysa ma jirto waxaan ugu tegi doonaa fi suurati alaxzaab ya ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum lmu'minaat uma dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna fma lakum calayhina min ciddatin taxtaduunaha kuwaasi seedadoodu waa furanta midda labaadna waa midda uurka leh hadday uur leedoo iyadoo uur le la furo muddada ay sugaysayna guursan karayn inaad ciddada ku jirayso waa ilaa intay ka umulayso ama sanad ha ku qaadato ama saacad ha ku qaadato uurka iyadona ku xidhanta midina waxa weeyaan waa mid aan dhiig lahayn uurna male waana lala aqalgalay laakiin dhiigba kama yimaado ama wayba dhaaftay oo waqtigii caadadaday dhaaftay ama mayna gaadhinoo way ka yar tahay mayna gaadhin xilligii yani waxa way caadada labadoodaasna muddadooda fii suurati dalaaq baan ugu tegi doonaayo waa saddex bilood maadaama ayna caado lahayn waxaa kuu soo hadhay dumarkii lala aqalgalay ee la furay caadaduna ka imaanaysay isla markaana aan uurka lahayn saddex intaasoo qeyb markaad ku xidho kuwaa way kuwa laga hadlay marka kuwa noocaasa markii la furo muddadeeday ciddada ku jirayaanay sugayaan saddex daahir saddex daahiryaal saddex goor inay dhiig ka qabaystaan oo waxay noqonaysaa haweenta furitaankeeda la furayo horta waa in lagu furo ayadoo dahaaro ku jirto oo weliba intay qabaysatay dahaarada markaa ay gashay aan loogu galmoonin sunnadu waa sidaa dhiigna laguma furi karo daahirnimo aada ugu galmootayna laguma furi karo daahirnimo aan loogu galmoonin iyadoo ku jirta ayaa la furay kaa waa loo tirinaya midka labaadi waxa weeye dhiiggaa ku dhici doona midka ka dambeeya kii labaad sooma dhiigga ku dhici doono ee labaad ka ka dambeeyana waa kii saddexaad kaasi markuu dhammaado oo dhiiggeeda saddexaad ay hesho ciddadii way ka baxda soo lama fahmi marka waa saddex dhuhri oo uu gelayo kii lagu furay saas way macana kii lagu furay baa looga tirinaya laakiin shardi waa inaan loogu galmoonin kaa lagu furayo macana sunnaduna waa sidaas way macana marka wlmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru'in saddex daahiryaal bay sugayaano ayna guursan karinino ciddada ku jirayaan waxaa la yidhi uma bannaana waxa ilaahay niinkooda uu ku abuuray oo uurkooda gudihiisa ku abuuray inay qariyaan uma bannaana oo muxuu yahay waxaa yacni caadada ilan caadada cid kaloo og ma jirto maadaama xukumkii ay ciddada kaga baxayeen lagu xidhay caadada imaanshaheeda caadada imaanshaheeda iyagoon baa og waxay iyadu sheegto unbaa laga rumaysan allahuma inay curfiga la yaqaano wax ka hor imaanaya sheegtaba mooye hadday tidhahdo toban beri baan saddexdiiba ku helay miyaa laga dhigaysa wax dhici kara maaha baa la dhihi markaas soo ma laakiin wax dhici karayay sheegi kartaa haddana ka been sheegi karta saas daraaddeed maadaama arrinkaa ayna cid kale ogaan karaynin iyagii baa la waaninaya oo waxaa la leeyahay waxa ilaahay minkooda uu ku abuurayo yaysan qarinin oo waxaa dhici karta inay iyadoo ciddadii aan dhammaysaninoo saddexdii daahiryaal aan helin inay tidhaahdo waan helay oo ciddadii waan ka baxay maxay ula jeedaa markaa ninkay ku kacsanto waxay doonaysaa inay xaqiisii soo ceshiga meesha ka saarto ilaan saddexdaa intay ku jirto wuu soo ceshan karaa sooma waxay rabtaa durbe inay ka tagto oo ninkayna rabin markaasaa iyadoo saddexdiiba ayna dhammaysaninba waxay leedahay maya saddexdiiba waaban helayba way khayaantay soma marka xaqiisii oo inuu soo ceshan kara ahayd bay meesha ka saartay ama meehee iyadoo ay caadooyinkii dhammaadeen saddexdii daahirba iyadoo heshay bay leedahay weli ma helin maxay markaan ula jeedaa waxay rabtaa inay masruuf ku qaadato ooy guri ku deganaato oo ninkii ay dul saarnaato laanna intaa isaga unbay xaq ku leedahay sooma intayna ciddada ka bixin marka way dheerayn kartaa wayna gaabin kartaa markay gaabisana xaqii rajciyaday ridaysaa markay dheeraysana masruuf iyo guri ay deganaatay iyo waxbay ku doonaysa soo ma marka taasaa lagala hadlayaayo waxaa la leeyahay walaa yaktumna walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxamihinna waxa ilaahay uu minankooda ku abuuray oo caadada ah ama hadday uur leedahay ilmo ah yaysan qarinin gabdhuhu hadday ilaah iyo maalinta aakhara rumaysan yihiin waa hadday ilaah iyo maalinta aakhara rumaysan yihiin waa hadal macnaha hanshabaad iyo goodiya way macnaha markaasaa waxaa la yidhi raggooda ayaa u xaqnimo leh soo ceshigooda muddada ay ciddada ku jiraanoo saddexda daahiryaal aysan helin muddadaa gudaheeda raggoodaa u xaqnimo leh inay soo ceshadaan raggoodaa u xaqnimo leh inay soo ceshadaan macnaha way soo ceshan karaan ninku xaaskiisu intayna ciddada ka bixin hadduu soo ceshanayo waa ninna inuu kala tashado maaha ayadana la khiyaar gelin maayo qaraabana kala tashan maayo isagaa u xaqnimo leh wabuculatuhuna axaqu biraddihina fi dalika wy laakiin goormay xaqaa leeyihiin in araaduu islaaxa wey hadday wanaagdoon yihin wy maana hadday rag dhaqasho ujeeda yihiin oo reerkii inay dib u hagaajiyaan doonayaan laakiin hadday dhib ujeed yihiin iyo gabadha inay ciddada ku dheereeyaan iyo inay rafaadiyaan taa maya xaq u yeelan maayaan markaa wy maana sidaas weyaan rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala dumarku waxay leeyihiin xaqa lagu leeyahay iyaga mid la miday leeyihin walahunna milu ladii calayhina bilmacruuf waa qaacido wey nabigeenuna sidaasuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxay idinku leeyihiin waxa aad ku leedihiin oo kale xuquuqa idinku leeyihiin ayagana xuquuq bay shareecadu u dhigtay oo la yidhi waa mas-uuliyaad idin saaran raggiyow ayagana mas-uuliyaad baa la saaray oo ragga xuquuq bay iyaga ku leeyihiin xuquuqdaasi way fara badan yihin marka kuway iyagu leeyihiin waxaa ka mida meherkoodii masruufkiibaa ka mid a meeshay degi lahaayeen baa ka mid a marashadii baa ka mid a xusnu lmucaasharo si wanaagsan loola dhaqmaa ka mid a waxaa ka mid a in diinta la baroo la tacliimiya ka mid a xuquuq fara badan oo noocaasoo kale leeyihin ayagana kuwa ay leeyihiin kuwa la mida lagu leeyahay dusho saas way macana lan xuquuqdii waa la qaybin oo ninna meel la-aan ahan maaye waxaa markaa kadib la yidhi ragga ayaa waxay leeyihiin dushooda darajo kuleh dheeraad bay raggu leeyihin dheeraadkaasi waa midda inoo imaan doonto alrijaalu qawaamuuna cala annisaa waa mas-uuliyaddii xilka ay la dheeryihiino gurigii iyagaa mas-uulka waa in la adeeco waa in laga amar qaato waa in la kala dambayn iyo ixtiraam uu gurigu ka jiro darajada ay ragga la dheeryihiin ay dumarka raggu la dheeryihin midda ayadaa wey waxayna u noqonaysaa xagga abuurka ilahay u abuuray sifaatkoodu ku kala duway ama caqliga ama jirka iyo infaaq iyo waxbixinta intaba way unoqonaysa way inoomaa doontaa insha allahu tacala wuxuu rabbi yidhi subxana wa tacala walmudallaqaatu kuwa la furay yatarabasna way sugayaan oo way koranayaan bianfusihina nafafyaalkooda alaaata quru'in saddex daahiryaal saddex daahiryaal intay qaadanayaan waa inay sugaanoo ayna guur labaad samaynin walaa yaxilu xalaal ma aha yani saddexdaa markay samaysa kadib hadday la qumanaato way guursan wey walaa yaxilu xalaal ma uma banaana lahunna ayaga an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu wuxuu alla abuuray fii arxaamihinna minankooda dhexdooda uu ku abuuray raximka waa minka meesha ilmagaleenka way macnaha dhexdiisa wuxuu ilaahay ku abuuray oo caadadii imaanaysa leanna caadada meeshaa lagu abuuraa meeshaasaa lagu abuuraa kadibna iyaday ka timaada ama ilmihii ilaahay halkaa geliyo hadduu ilmo ku jirana waa inay sheegto oo ayna qarinin saas way macnaha oo iyadoo uur lana ayna dhihin uur ma lihi ayadoon uur lahaynna ayna dhihin uur ba leh saas way macnaha ayib wamaa khalaqa allahu wuxuu alla abuuray fii arxaamihina minankooda dhexdooda wuxuu ilaahay ku abuuray waa inay qariyaan uma banaana in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumaynaya billaahi ilaahay kuwa rumaysan hadday yihiin iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakharo hadday ilaahay iyo maalinta aakharo rumaysan yihiin gabdhuhu hays jireen way macnaha wa bucuulatuhunna raggooda ayaa axaqu u xaqnimo leh biraddihinna soo ceshigooda inay soo ceshadaan ayagaa u xaqnimo badan fii daalika kaa dhexdiis waa kee tarabuskii way macnaha sugiddaa intay muddadaa ay sugayaan ku jiraan raggoodaa u xaqnimo leh soo ceshigooda saas way macanaha marka waxaad garanaysaa waxaa laga hadlaya inay tahay furitaan oo soo ceshi leh waa dalqadii koobaad iyo dalqadii labaad dalqada saddexaad hadday ku tagto oo dalqadaha tii ugu dambaysay lagu furaayay meesha kuma jirta marka wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna ayadaa markaa nafteeda u xaqnimo leh saas way macanaha soo ceshada inoomaa doonta macanaha in araaduu hadday doonaan way raggu markay soo ceshiga u xaqnimo leeyihiin in araaduu hadday doonaan way islaaxan hagaajin inay wax hagaajiyaan markay u jeedaan oo reerkii dhaqaan oo xuquuqda lagu leeyahay gutaan oo ay doonahayaan oo reerkii dib isugu dhisaan walahunna waxaa u sugnaaday dumarka mithlu ladii ragga dushooda waxay ku leeyihiin mithlu ladii kii oo kale xaqii oo kale calayhinna ayaga dushooda ah ka lagu leeyahay iyaga mid la mid ah bay ragga ku leeyihiin bilmacruufi si wanaagsan si wanaagsan bay uleeyihiinoo iyagoon la meermeerin oon lagu dhigin in la siiyo ayaguna xuquuqdii lagu lahaa iyagoon meermeerin oon dhigin inay bixiyaan saas way macnaha yani shareecada islaamku mar qaacidadeedu wataa xagee ka timid marka shareecada islaamku haweenka way duudsiday xuquuqdooda xagee ka timid ma ilaahay baa subxaana wa tacaala dumar iyo rag kala xigaan ilan rabbi baa sharcigan dejiyey saas way macnaha waa un dacayad reer galbeed galbeed way macnaha walirijaali ragga waxaa usugnaaday calayhinna yani dumarka dushooda waxaa usugnaatay ugu sugnaatay darajatun yani dheeraad hal darajo dheeraaday leeyihiinoo abuurka iyo yani waxa way xagga khuluqa iyo yani xagga abuurka jidhka iyo caatifada iyo waa tan mas-uuliyadda lagu siiyo guriga xilkiisa loogu dhigay wey macana wallahu allana casiizun midkii qaaliba weeye xakiimun oo falsawa rabbi subxana wa tacala aalaaqu maratan aalaaqu furitaanku furitaankaa lasoo sheegay ashu waa cahdiyo furitaankaa lasoo sheegay ee soo ceshiga leh dalaaqii rajciga hawe aalaaqu alaaqa soo ceshiga lehi marataani waa laba goor faimsaakun hays yani faimsaakun faimsaakun falwaajibu marka waxa weeye imsaakun haysi bilmacruufi si wanaagsan lagu haysto aw amase tasriixun foofin iyo sii dayn biixsaanin si samafal iyo wanaag ku jira lagu sii daayo walaa yaxilu xalaal maahu ma banaana lakum idinka idinma banaana an ta'khuduu inaad qaadataan mimaa shay xaggii inaad wax ka qaadataan aataytumuuhunna dumarka aad siiseen shay-an wax yarna inaad ka qaadataan idinma banaana ilaa an yakhaafaa inay cabsadaan mooye labada wada jooge isqabaay inay ka cabsadaan mooye allaa yuqiimaa inay toosin waayaan inay allaa yuqiim ilaa an yakhaafa inay ka cabsadaan mooye allaa yuqiimaa inay oogi waayaan xuduud allahi ilahay soodimihiisa inay oogi waayaan inay ka cabsadaan mooye oo fa in khiftum haddaad ka cabsataan mu'miniintiiow allaa yuqiimaa inay oogi waayaan xuduud allahi ilahay soodimihiisa inay oogi waayaan haddaad ka cabsataan labada isqabaay falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa dushooda ma ahaanin fii maa shay dhexdii dembi ka soo gaari maayo iftadat ay ku furatay ay isku furatay bihi isaga wixii ay madaxeeda ku furataay labadooda midna dembi ka soo gaari maayo tilka midaasina xuduudullah ilaahay sohodimihiisii weeye ee falaa tactaduuha haxad ha tillaabina waman yatacada ruuxii tillaaba xuduud allahi ilaahay sohodimihiisa ruuxii gudbo oo tillaabana fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa aldaalimuuna kuwa dulmiga sameeye sideedaba furitaanka shareecadu taqaano ee ku soo arooray qur-aanka axaadiista nebigana ku yimid waa furitaan ninka wax furay uu leeyahay jaaniskii xaaskiisa uu kusoo ceshan laha waa hal dalqad ah oo marka hore ah iyo dalqada labaad oo marka labaad ah dalqadii saddexaad waxay inoogu imaan doontaa oo ta ugu dambaysa ah fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayru aayadda soo socoto laakiin tan waxaa laga hadlayaa dalaaqa sidiisuba waa laba goor dalaaqa la soo ceshan karo dumarka markaad furtaay waa laba goor haddaad furaysaa waad soo ceshan kartaa mar labaad baad furaysaa waad soo ceshan kartaa waa labadaa un mar saddexaad haddaad furto ma soo ceshi baa ka furan maya kaasi ma jir wey maana adalaaqu marataani waa kaa la soo ceshan karo labadaa goor wey macna marka haddii aad furto ama dalqadii koobaad ku fur ama talabaad ku fure ciddadeedii markay ku dhawaato ama soo cesho oo si wanaagsan u soo cesho fa imsaakum bimacruufin inaad haysato ood si wanaagsan ku wada joogtaan iyo inaad sii dayso oo furitaankii aad furtay aada u dayso ha dhammaysato ciddadeede labadaa mid ka mid o laakiin inaad celceliso maaha taasi waxa weeyaan waa aayadda qaybteeda hore wey halkaana waxaa laga faa'iidaysanayaa sideedaba inaysan mashruuc ahayn oo ayna bannaanayn oo aynan dhacaynin saddex dalqadoodoo wada socdaay hal mar isma raacaan maxaa yeelay qur-aanku muxuu cabiray altalaaqu marataani waa laba goor buu yidhi waa laba goor waa laba goor haddii la yidhi haddaad ku idhaahdo laba goor waxaad tidhahdaa alxamdu lilahi dheh adiga haddaad dalku idhahdo oo tidhaahdo alxamdu lilahi maratayni hadalkaygi ma qaadati mise mada qaadati maxaan kaa rabaa markaan ku idhahdo alxamdu lilahi laba goor dheh soo inaad dhahdo maa alxamdu lilah alxamdu lilah haddaad istiraahdo alxamdu lilahi maratayni ma saxba sax maa maratayni mar haddii la yidhahdo luqada carabiga waa laba goor oo kala jooga wey saas way maana laakiin maratayni yacni isma raacdo oo wax israacayo hal mar la wada dhihi kara ma ah taasi waa xagga qur-aanka suuratu dalaaqna waxaan ugu tegi doonaa lacalla allaha yuxditu bacda dalika amran dalaaqa dumarka ku fura laydin yidhi waa dalaaq markii aad isbedeshaan aad soo ceshan kartaan laakiin dalaaq aan ceshibo idin furnayn xaggee ku yaalla xagga axaadiista nebiga marka loo kaco sal lay wasalam xadiidka saxiixu muslim kusoo arooray cabdullahi bni cabaas laga warinayo wuxuu leeyahay wakhtigii nebiga sal lay wasalam saddexda dalqadood hal dalqad baa laga soo qaadi jiray wakhtigii abubakar mas-uulka ahaana saddexda dalqadood hal dalqad baa laga soo qaadi jiray cumar ibnu khataab wakhtigiisii qaybtiisii horena saddexda dalqadood hal dalqad baa laga soo qaadi jiray qaybtii dambe ee khilaafadii cumar baa wax dadkii waxay badiyeen saddexda dalqadood inay israaciyaan markaasaa cumar saxaabada la tashado wuxuu yidhi dadkii waxaa ii muuqda wax hadda ka hor aan lagu degdegi jirin inay ku degdegeene saddexdaba haddaan israaciyo ka warrama alalahi waa ila kumanta saddexdiiba wuu israaciyey marka wuxuu yidhi ninkii xaaskiisa saddexdii dhahow saddexdiiba waa kaa wada tageen soo maarta goormay bilaabatay marka saddexdu ha israacdo waa cahdigii cumar sooma weliba qaybtiisii damba waktigii nebiga ma jirin watigii yani waxa abubakarna ma jirin cumar laftiisa qaybtiisii horena ma jirin mas'aladu halkaasay marka kasoo bilaabatayo khilaafkeedu ku salaysan yahay a'immada afartaa iyo culimo badani waxay raaceen ra'yigii iyo ijtihaadkii cumar bnu khataab bay raaceen culimada qaar ka midana waxay yidhaahdeen waxaa xoog badan tii waktigii nebiga jirtay abubakar waktigiisa jirtay oo dalqado inaysan israaci karin saasaana xoog badan waxaana ku tegey cabdullahi bn mascuud cali bn abi aalib yani waxa weeyaan cabdullahi bn cabaas yani zubayr bn cawaam cabdiraxmaan bni cawf iyo rag fara badan oo salafkii ka mid a ku tegey oo taabiciintii ah gadaal dambena mutaakhiriinta waxaa maray sheikhuislam ibnu taymiya ibnu lqayim mucaasiriinta maanta joogaayo culimada waaweynna waa qabaan ibnu baas baa ku tegey albani baa ku tegey ibnu cuthaymiin baa ku tegey marka masaladu masalo sahlan maa wadaadada qaar baa keliya intay meel gaaban ka soo qabtaan baa waxay leeyihiin afarta madhabood ma qabaan oo afarta madhabood haddaysan qabin afarta madhabood waxay isku raacaan waa xujiye ha la raaco ama aayad qur-aan ama xadiis ha la keeno xagee ku taalla weligiin baydaan soo helay mar haddii mas'aladu aynan ijmaac ahayn oo ummadoo dhan aynan meel isku raacin oo ay isku khilaafeen khilaafka mar haddii mas'alada la isku khilaafo maxaa layna yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul shay haddaad isku qabsataan ilahay rasuulkiisa u celiya haddaan ilaaha iyo rasuulkiisa u celinay kitaabkii qur-aanka haddaan u celinay dalaad saddex dalqadooda meelay ku taalla waa weyne haddaan axaadiistii nebiga u celinayna waxaan helay xadiis nas ku ah oo odhanaya wakhtigii nebiga iyo abubakar iyo cumar qayb ka midaba saddexa dalqadoo hal dalqad bay ahaan jireen labada madhabkee xoog badan marka kana xoog badan soo maa saas way macnaha shaafici ma marin iyo maalik ma marin iyo abu xaniifa ma marin iyo haddayna marin yeelkadooda macna ijtihaad baa iyaga meeshaa la maray annagana daliilka qaata unbaa nalayihi saas way macna daliilkaan ku qasbannahay laakiin ra'yi kuma qasbanin saas way macna marka khaliifada cumar bin khataab radi allahu canhu ijtihaad bay ahayd masalada wuu ku ijtihaaday laakiin masalada daliilkeeda xaggu wuu xoog badan yahay atalaaqu marka furitaanka la soo ceshan karo dumarka marataani waa laba goor laba gooroo kale joogta wey ee hal la israaciyo ma jirto ayib bal culimmada in badanoo ka mid ah saddexda dalqadood israacintooda waxay u arkaan inay macsiyo tahay dembi ay laazim tahay inaad ka toobad keento ayay u arkaan saddexdii baan ku furay maxaa yeele lagumaba ogolaan jaaniskan saddexda dalqadooda waxaa lagu siiyey saddexdooda inaad kala reebreebato sooma wa ilaa mid baa lagu siin lahaa sooma marka yani waa khaldan tahay masale khaldan way in saddexda la israaciyo mar haddii aad furtay marka laba mid samee haddii aad wax dhaqanaysana si fiican gabadha u hayso haddayna dhaqasha kugu jirinna ha dhibine furitaanka aad furtay ciddadeeda ha dhammaysato cid adiga kuu dhaantana ha guursatee farax ka qad gabadha aw tasriixun biixsaanin markaa kadib baa waxaa la yidhi ma bannaana in aad qaadataan wixii aad dumarka siiseen soomaydaan furin wixii aad siiseen waxba kama qaadan kartaan markaad kala tegaysaan meherkii baydaan ka qaadan karin hadiyad kalood siiseen iyo hibe kalood siiseen baydaan ka qaadan karin wax aad ka qaadan kartaan ma jiro dahabaad u xidheen xoola aad siiseen guryo aad iyaga siiseen kagama noqon kartaan saas way macanaha waa saa ay idinka tagaan oo ayagaa iskale kagama noqon kartaan allahuma hal masalaa laga soo reebay marka inaad ka cabsataan labada isqabow inaad toosin weydaan ood oogi weydaan ilahay xuduudiisa mooyaan oo macnaha waxa weeyaan labadoodiibaa yani wada noolaashihiibaa adkaaday wada noolaashihiibaa adkaadayoo xagga gabadhayna ka socotaa ila ninka xaggiisa hadday ka socoto furitaan baa loo ogolaaday laakiin gabadha xaggeedii baa waxaa ka socota inay ninkii la noolaan laado maxay ku diidan tahay waxaa laga yaabaa inay diin ku diidan tahay waxaa laga yaabaa inay dabeeca ku diidan tahay waxaa kale laga yaabaa inay si kaleba macnaha uga boodsan tahay oo ninka ama qurux ahaan u qancin waaye ama xoolo ahaanba u qancin waaye si kale ubay u diidan tahay marka waxa weeyaan haddii xaggeeda ay ka socoto wada noolaanshihiina adkaado xuduuddii shareecadu dejisayna inay toosiyaan ay oogaan ay kari waayaan ay ka cabsadaan inay oogi waayaan marka maxaa loo ogolay waxaa loo ogol yahay inay madax furasho samayso iyada xaggeeda aylan diidmadu ka socotaay oo maxay samaynaysaa ninka waxay u celinaysaa wixii ay ka qaadatay asaguna waa iska sii daynaya waa masalada loo yaqaano khuluca loo yaqaano macnaha khuluc yani iyadaa macnaha waa midaan soomaalidu waxay yidhahdaan dalqadaha iga gado dalqada gadashay dhaha soomaalidu saas weeyaan gabadha xaggeeda ay diidmadu ka socotaa xaq waxay u leedahay xaq wuxuu u leeyahay wixiisii inuu ka ceshaday markaana waa inuu iska sii daayo saas way macana xaggiisa hadday diidadu ka socotona isaga furitaan baa loo ogolaaday midaas keliyata unbaad kaga qaadan kartaa wixii hadda ka hor aad siiseen oo madax furasho ay ku samaynaysa way macana wayna sugan tahayo waqtigii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa dhacday ninka la yidhaahdo gabadha la yidhaahdo xabiiba bin sahl ayaa waxaa qabi jiray saxaabiga thaabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa qabi jiray xabiiba marka way dhibsatay la joogidda thaabit way dhibsatay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan wuxuu nebigu ku yidhi sal lla alay waslam ma wax diin ah mise wax akhlaaqaad ku diidan tahay maya bay tiri nebigu laakiin inaan uun islaamnimada anuu ku jiro uun gaaloobaan ka cabsa markuu kuu soo galo wejiga candhuuf ma kaga tuda marmar iqawan bay leedahay ninka waan uun kara haysta waan necmaysta nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam beerkiisii hadda ka hor uu meherka kuu siiyey ma u celinaysa haabay tiri weliba waxbaa lagu dari bay tiri hadday siyaadaaba siinba nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam war beertii usoo celi war ninyow gabadha beertana ka qaado siina daa bu nebigu sal hal dalqad aan ku sii daa beertana ka qaado beerta wax ka badanna ha ka qaadan bu nebigu sal alay slam riwaayad kale say sheegaysa marka taasaa laga hadlayaayo waa khuluco ayadiibaa intay wixii celisay buu isagiina sii daayey middaa iyada way marka marka taa unbay idinku bannaan tahay wixii aad siiseen inaad ka soo ceshataan laakiin haddayna taa ahayn oo furitaanku xaggaaga ka socdo ood adigu gabadhii furayso haddana xoolihii aan ku siiyey meherkii iisoo celi taasi waa gunnimo wey macna gunnimo wey intaas mid la ogol yahayna maaha maxaa yeelay waxaan aad siisay waxaad ku banaysatay farjigeedii soo ma istimtaacii aad ku istimtaacaysay baad ku banaysatay maxaad uga soo ceshani marka diidaduna adiga xaggaaga ka socota adaa wax furhayay middaasi mid banaan maa xalaalna noqon maysa wey macnaha altalaaqu furitaanku marataani laba goor wey fa imsaakun laba goor oo kala gedisan weeye dalaaqa la soo ceshan karo dumarka waa laba goor oo kala madax bannaan wey fa imsaakun haysi ayaa ahaaday waajibku waxa weeye imsaakun haysi dumarka la haysto bimacruufin si wanaagsan lagu haysto aw amase tasriixun foofin iyo sii dayn biixsaanin si wanaagsan lagu sii daayo si samafal ah lagu sii daayo ood faraha ka qaadho gabadhu ciddadeeda ha dhammaysato ha guurraadsate walaa yaxillu ma bannaana lakum idinka idinkama bannaana an ta'khuduu inaad qaadataan mima aataytumuuhunna waxaad siiseen xaggiisa inaad ka qaadataan shay-an inaad wax yarna ka qaadataan laydinma ogola oo intaad gabadha u cagajuglaysaan ood cadaadisaan oo nolosha ku dhibtaan oo markaa kadib inaad saa wax kaga qaadataan taas la idinma ogola walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna waa tiahay gabdhaha cadaadinina xoolihii aad siiseen saaad qayb ka mid ay uga soo ceshataan way macnaha ayib ilaa an yakhaafaa inay cabsadaan mooye labada isqabaay allaa maxay ka cabsanayaan allaa yuqiimaa inay oogi waayaan bay ka cabsanayaan xuduud allah ilaahay sohdimihiisa inay oogi waayaan inay ka cabsadaan mooye oo wada joogidda marka la wada joogo dee xuquuq baa laisku leeyahay xuduudda ilaahayna waa taase haddii laga cabsado inay gabadhu xuduuddii xuquuqdii gudan weydo oo waxoogaa dadka wada joogiddii ay dhib noqoto fa in khiftum haddaad ka cabsataan dadweynihii muslimiinta ahaayo allaa yuqiimaa inay oogi waayaan labadan wada jooga xuduud allahi ilaahay soodimihiisa inay oogi waayaan haddaad ka cabsataan falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa dushooda ma ahaanin labadooda fiihi nabiga dhexdiisa dembi ka soo gaari maayo iftadad ay isku furato bihi isaga waxay madaxeeda ku furato oo maxay ah xoolihii ay ninka siinaysa isagana inuu qaato dembi ka soo gaari maayo xoolaha ayaduna inay bixiso dembi ka soo gaari maayo sidaana lagu kala nasto saas way macnaha tilka midaasina xuduudullahi ilaahay sohdimihiisi wey yacni waxaa xadiidka ku soo arooray intii meher ahaan uu u siiyey ka badan inuusan ka qaadan karinin riwaaya ku asaxday waana masle khilaafiya wey tilka midaasi xuduudullah ilaahay sohdimihiisi wey ee falaa tactaduuha ha xadgudbina xadgudubku wuxuu yahay in xuquuqdii laysku lahaa laysa siin waayo ama gabadhiiba ruuxu ninku uu dhibo oo inuu xoolo ay siiso oo ay dalqadaha ka iibsato daraaddeed inuu ku dhibo oo noloshii uu ku rafaadiyo ama mehe xuquuqdii kale laysku lahaaba laysa siin waayo waxaa xadgudubka ka mid a wax dhibaato aba iyadoon jirin oo reer ku dhaqay oo laysku fiican yahay inay gabadhu ninka kuleetiga ku dhagto tidhaahdo ilaaba ilaaba meesha idhig dalqadahayg nabigu wuxu yuri sal alay waslam gabadha noocaasoo kale balaayalaan iyadoo wax baasa jirin codsata in la furaani jannada urkeeda heli maysa buu nabi sal lay slam inay gasho iskaba dhaafta xataa jannada urin mayso naaga badanoo waman ciddii yatacada gudba xuduud allah sohdimaha ilahay ruuxii tilaaba fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga azaalimuuna kuwa dulmiga sameeya kuwa gardarani waa kuwa fa in dallaqahaa hadduu furo marka meeqa dalqadood baa soo tagtay hadda laba fa in dallaqahaa kii saddexaad hadduu ku furo falaa taxilu xalaal ma aha lahu isaga xalaal u noqon mayso min bacdu kadib markaa kadib u noqon mayso xalaal xataa tankixa ilaa ay guursato zawja nin oo hayrahu isaga aan ahayn fa in dallaqahaa ninkaa dambe hadduu furo waa kii labaad falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa labadooda dushooda ma ahan waa labadii hore ninkii hore iyo iyada dushooda dembi ma ahanin an yataraajacaa inay isku noqdaan in dannaa waa hadday maleeyaan an yuqiimaa inay oogayaan oo toosinayaan xuduud allahi ilahay xuduuddiisa inay toosinayaan hadday maleeyaan wa tilka midaasina xuduudullah waa soodimihii ilaahay yubayinuha wuu cadaynaya alla liqowmi dad buu cadaynaya yaclamuna wax garanaya dalqadii saddexaad hadduu ku furo oo dalqad buu ku furay wuu soo ceshaday tii labaad buu ku furay wuu soo ceshaday tii saddexaad buu ku furay taas saddexaad ee ugu dambaysa markuu ku furo dib dambe umana soo ceshan karo umana guursan karo ilaa ay nin kala guursato saas macnaha caragadiis ha soo caragadisato nin kale ilaa ay guursato ma guursan karo ninkaa kale weliba guur keliya ma ahee xadiidka nebiga waxaa ku sugan shardi waxaa inuu u galmoodo maxaa yeelay waxaa soo aroortay xadiidka yani waxa weeyaan imraatu rufaacat ibn qays rufaacata imraatu rufaaca nin saxaabiyo rufaaca la yidhahda baa gabarh qabi jirta gabadhii wuu furay markuu furay bay nin kale guursatay ninkii kale kasoo dacwatay waxay tihi nebi allow ninkan hebel la yidhahdo sidiisaba maradeeda faraqeeda intay qabatay bay tihi marada faraqeeda oo kale wax la mida unbaaba ku yaalaba ninkan nin wax rag dumar wax ka tari karaba ma aha marka nebigu wuxuu yidhi sal alay slam waxaad doonaysaa inaad rufaaca ku noqoto miyaad doonaysa ninkaagii hore miyaad rabtaa inaad ku noqoto haabay nabigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam maya xataa taduuqa cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki buu nabigu ku yidhi sal alay slam malakaagana uu dhadhamiyo kii hore ku noqon maysid buu nabigu yidhi sal alay slam macnaha waxa weeye ilaa aada isu galmootaan kii hore kuma noqon kartid marka xataa tankixa zawjan hayrahu meher keliya meehe waa meher iyo galmo shardi wey saas way macnaha ninkaa dambe weliba waa xalaalaynayahay waa inuusan ahayn orgiga ergisada sida nebigu ku sheegay sal alay slam attaysu lmustacaar orgiga lasoo ergistay mid inta loo haweenta habeen loo juuyo la yidhaahdo habeenkaa ii xalaale waa kuu meherinayahay habeenkaa ii xalaale habeenkaa markuu hawshii guto ama hau tago ama haddii kaleeto subaxdii laga soo kaxayso la yidhahdo khalaas waa xalaalooday taasi waa khayaana nabiguna wuxuu yihi sal lay wasalam lacana allahu almuxallila walmuxallala lahu bu nabi uri sal lay slam lacnada ilahi ha ku dhacdo midka wax xalaalaynaya iyo ka loo xalaalaynayaba ilahay naxariistiisa ka fogeeyay buu nabigu uri salawatu rabbi wasalam caleyh waxba saa kuma xalaaloobaan labadani waa inay khiyaar isu guursadaan khiyaar la ysu furaan markaa unbay kuu xalaalooli laakiin inaad ilaahay khayaanayso oo dabamartayso wax soconaysa maaha waxbana kuugu xalaaloobi maayaan saas way macnaha waxaa la yidhi marka fain dallaqaha hadduu furo waxaasaa loogu gelay nin jaaniskii uu lahaa ee ilaahay siiyey lumiyey hadda inuu wareegaysto soo maha ha luminin jaaniska ilaahay ku siiyey tartiibso oo waxa kala hambee kala reebo saas way macnaha fain dallaqaha hadduu furo dalqadii saddexaad hadduu ku furo falaa taxilu xalaal ma aha lahu isaga xalaal uma ay aha min bacdu markaa kadib xalaal u noqon mayso xataa tankixa ilaa ay guursato zawjanin hayraba uu isaga aan ahayn oo weliba uu la aqalgalo fain dallaqahaa hadduu furo ninkii labaad kii labaad baa iskii u furay ma aha inuu xalaalaynahayo marka horeba saa uu guursaday fain dallaqahaa iskii hadduu u furo falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa labadooda dushooda maahan waa labadee waa ninkii hore iyo iyadii dushooda ma ahanin an yatanaajaca inay isku noqdaan in dannaa hadday maleeyaan wey an yuqiimaa inay oogayaan xuduud allahi ilahay soodimiisa inay shareecada ilaalinayaan hadday maleeyaan way macna wa tilka middaasi xuduudullah soodimihii ilaahay wey oo yubayinuha wuu cadayni liqowmin dad buu u cadaynaya oo yaclamuuna wax garanay weli waxaa lagu jiraa xeerkii qoys waidaa goortii dallaqtum aada furtaan annisaaa dumarka haddaad furtaan idaa goortii dallaqtum aada furtaan annisaaa dumarka oo fabalagna ay gaadhaan ajalahunna madashoodii ay gaadhaan muddadii ay ciddada kaga baxayeen bay gaadhaan way ku dhawaadeen baa laga wada fa amsikuuhunna haysta bimacruufin si wanaaggeeda la yaqaano ku haysta si sharciga iyo curfiguba wanaaggiida yaqaan iyo caqliguba ku haysta aw amase sarixuuhunna foofiya oo sii daaya bimacruufin si la yaqaano wanaaga ku sii daaya walaa tumsikuuhunna ha haysanina diraaran dhib dartii ha u haysanina ha soo ceshaninoo ha u haysanina inaad dhibtaan daraaddeed litactaduu maxaad u dhimaysaan litactaduu inay ciddo tirsadaan daraaddeed ama litactaduu inaad xad gudubtaan daraaddeed walaa tumsikuuhunna ha haysanina diraaran dhib dartii aad dhimaysaan litactaduu inaad xad gudubtaan darteed ood ku xadgudubtaan haweenayda waman yafcal ruuxii sameeya daalika arrinka faqad dalama wuu dulmiyey nafsahu naftiisuu dulmiyey oo sharciga uu khilaafay buu naftiisa ku dulmiyey walaa tattakhiduu ha samaysanina aayaati illahi ilahay aayadihiisana huzuwan jees-jees ha ka dhiganina wadkuruu waxaad xustaan nicmat allah ilahay nicmadiisa xusa calaykum dushiina uu idinku nicmeeyey wamaa shayna xusa anzala uu soo dejiyey calaykum dushiina oo min alkitaabi kitaabka waalxikmati iyo sunnada ah yacidukum wuu idin waanin alle bihi kaa uu soo dejiyey buu idinku waaninaya wattaqu llaha alla ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle bikulli shayin shay walba caliimun midkii og inuu yahay rabbi subxana watacala dumarkii haddaad furtaan caadada waagii hore waxay ahaan jirtay waxay ka mid tahay dhaqamada jaahiliga iyo shareecadu burisay buu ka mid aha ninku wuxuu heli karay boqol goor intuu haweenayda fura haddana inuu soo ceshay silic silic bay dumarku u dhinteen ninna ma haysato nin la-aanna maaha waan ku furay cidday gelaysaa ciddadii markay kasii baxaysu dhib waan kusoo ceshaday haddana way iska agjoogi haddana waan ku furay buu dhihi dalqada aan kaba dhammaaninba furitaan aan dhammaanin iyo soo ceshi aan dhammaanin bay weligoodba ku jiraan cilmigooda inay ku dhammaystaan baa laga yaaba jaahiliyadii bay saahan jirtay shareecadu meelaha ay marka badashoday ka mid tahayoo xuquuqda dumarka ay aad u salaysay oo waxaa la yidhi saddex dalqadood ka badan laba dalqadood unbaad ceshi leedihi dalqada saddexaad soo maaha awood aad ku soo ceshataan xataa ma lihidin soo saas ma raggiibaa marka lala hadlo waxaa la yidhi haddana dumarka haddaad furtaan muddada ciddada ka baxayeenna ay ku dhowaadaan laba mid sameeya inaad wanaag ku haysataan oo intaad soo ceshataan si wanaagsan iyo mucaashirada dhaqan wanaagsan kula joogtaan iyo inaad faraha ka qaataan ciddadeeda ha dhammaysato si wanaagsan kusii daysaan meesha dhib ma yaallo shareecadu in laysdhibo ma ogola in laysdulmiyana ma ogola waan kaa xoog badnahayna ma aha ee haddaad wada joogi kartaanna wanaag gabadha ku hay haddii kaleetana si wanaagsan kusii daaya faraha uga qaad ha ku haysaninoo ha u haynina dhib dhib daraaddi aad dhibaysaa inaad soo ceshato inaad dhibto daraaddeed oo aad ku xadgudubto daraaddeed hosey ku noqon kartaa markay ciddadii kasii baxaysa hal dalqad baad ku furtay ciddadii markay kasii baxayso maalmo u laabantaad soo ceshatay ma rabtido uma soo ceshanaysid inaad xaas ka dhigato oo dhaqasha kuguma jirtee laakiin waxaad u soo ceshanaysaa aad iyada dhibtid xaaskaagii bay noqotay haddana waad sii daysay meeqay jirsani haddana saddex haddana waxay jirsani cusub sooma ha saddexdii markay tirsatay oo ciddada maalmaheedii wax yar uga laaban yahay baad haddana dib waan kusoo celiyey haddana waan ku furay baad tii imse haddana tirsani saddex kale tirsan sanad kaamila waxaa laga yaabaa inaysan ninna lahayn ninna ku magacaaban yahay sooma war haddaad dhaqasho ujeed tahayna la gelay haddii kalena gabadha ha dhibine walaa tumsikuuhuna diraaran litactaduu xadgudub ilahay ma ogola subxana wa tacala xadgudub ha u soo celinina ruuxii sidaas sameeyo inuu iyaga ku dhibo daraaddeed ugu u celcelinayana naftiisuu dulmiyey aayaadka ilahayna jeesteesa ka dhiganina jeestees waxaad uga dhiganaysaa qasadkii soo ceshiga iyo guursiga loogu talagalay waa in la wada dhaqmo sooma adigu laakiin waxaad u isticmaashay inaad dad ku dhibto inaad uun ul aad dad ku garacda ka dhigto oo dad ku dhibto unbaad u isticmaashay waa jeestees marka waxaa kaloo jees ka dhigtay guurkii iyo furitaankii haddaad iyadoo ayna dhab ahayn aad ciyaar ciyaar ka dhigataan war hebelo gabadhaydii baan ku siiyey waan kaa guddoomay xaaskaygii waan furay yani waa kaftamaysaa alaaun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex arrimood dhabtooduna waa dhab dheeshooduna waa dhab bu nabi uri sal lay sl saddeaas maay waa furitaanka iyo guurka iyo xoraynta addoommada la xoreeyo adoo ciyaaraya haddaad tirahda hebelo gabadhaydii ku siiyey hadduu nin wax garanay yahay waan aqbalay buu dhihi way mehersantahay gabadhaadi weligaa kaa socon mayso waan ciyaarahay adoo ciyaaraya xaaskaygii waan furay haddaad tidhahdana way furanta ciyaar ma galaan kaftanna ma galaan marka ilaahay aayaadkiisa jeestees ha ka dhiganina bu rabbi ilahi subxana wa tacala nicmada ilaahayna xusuusta uu dushiina ugu nawceeyey iyo kitaabka iyo sunnada uu idinku soo dejiyey kuwaasuu ilahay idinku waaninaya subxana wa tacala rabbi ka cabsada oo waxaad ogaataan wax walba ilahay inuu la socdo subxana wa tacala waidaa goortay dallaqtum aad furtaan annisaaa dumarka aad furtaan oo fa balaqna ay u dhowaadaan ay gaadhaan dhe ajalahunna madashoodii muddadii ciddadooda muddadii ciddada madasha wakhtigii loo qabtay ay gaadhaan fa amsikuuhunna haysta bimacruufin si wanaagsan ku haysta oo su-aal sooma imaan karto haddayba muddadii gaadheen see loo haysan karaa waxaa laga wadaa fabalaqna ay qaarabna albuluq wey gaadhitaanka markay ku dhowaadaan wey macana fa amsikuuhunna haysta oo soo ceshada bimacruufin si wanaagsan oo dhaqasho leh oo dhaqanaysaan wey macana aw amase sarixuuhunna sii daaya bimacruufin si wanaagsan oo marka horaa soo celinina daaya ciddada ha dhamaysteene walaa tumsikuuhunna ha haysanina gabdhaha diraaran dhib daraadi dhib dartii aad dhibaysaan ha u haysanina litactaduu inaad xadgudubtaan daraaddeed oo ciddada inaad ku dheeraysaad doonaysa litactaduu inaad xadgudubtaan daraaddeed ood gabadha ku xadgudubto gardarradoon baa tahay waman yafcal ruuxiisa fala dalika arrinkaa ruuxii sameeyo oo falaayo faqad dalama wuu dulmiyey nafsahu naftiisa ayuu dulmiyey maxaa yeele dembiga halkaa ka imaan isagoon buu kusoo noqon walaa tattakiduu ha samaysanina aayaat illah ilahay aayadihiisana husuwan jeestees ha ka dhiganina diinta ilahay ku jeesteesina jeesteeska diinta lagu jeesteesiya axkaamtiisu waa gaalnimo wadkuruu waxaad xustaan nicmat allah alla nicmadiisa xusuusta oo xusa calaykum dushiina ugu nimceeyey oo ay ka mid tahay axkaamta inuu idin faahfaahiyey iyo qoysku qaabku u dhaqmi lahaa wamaa kiina xusuusta anzala uu dejiyey calaykum dushiina oo min alkitaabi qur-aanka iyo walxikmati sunnada ah iyo cidu kumuu idin waaninay alle bihi kaasuu idinku waanin wattaqu llaha alla ka cabsado waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla bikulli shayin wax walba caliimun kii oginay waidaa goortii dallaqtum aad furtaan annisaaa dumarka markaad furtaan oo dabalaqna ay gaadhaan muddadii ay dhammaystaan balaqna ay gaadhaan oo dhammaystaan ajalahunna madashoodii falaa tacduluuhunna ha xanibina ha ha xayirina ama xanibina an yankixna ha ka xanibina inay guursadaan aswaajahunna raggooda inay guursadaan idaa goortii taraadow ay raali isaga noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi si wanaagsan sida wanaagee la yaqaana hadday isdoortaan oo raalli isaga noqdaan ha kala celinina dalika arrinkaasi yucadu waxaa lagu waanini bihi isaga man ciddii kaana ahaaday oo minkum idinka idinka mid a yu'minu mid rumaynaya billahi ilahi iyo walyawmi alaakhiri maalinta aakharo dalika arrinkaa dalikum kiinaas ayaa askaa siyaado badan lakum idinka idihi siyaado badan oo wa adharu dahirnaan badan wallahu allana yaclamu waa ogyahay masaalixda wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin tani waxa weeye haweeneydii waa la furay malkii la furay bay ciddadii ka baxday oo waktigii muddadii dhammaysatay markay dhammaysatay kadib bay guur isu diyaarisay guur markay isu diyaarisay baa laysu diiday iyadii iyo ninkay guursanaysay taa ha yeelina baa laleeyahy sababtay aayaddu kusoo degtayna waxay ahayd macqil ibnu yasaar nin la yidhahdo saxiix bukhari baa soo saara xadiidka macqil ibnu yasaar nin la yidhahdo bay gabadh walaalo ahaayeen gabadhiibuu nin siiyey u guuriyey si fiican buu ugu maamuusay ninkii gabadhii buu kusoo furay gabadhii markii uu iska daayay oo ciddadii markay ka baxday kadib buu haddana soo doonay oo uu yidhi niyo gabadhii mar labaad ii guuri wuxuu ku yidhi intaan kugu maamuusay oon kugu wanaajiyey oon si fiican kuu siiyey yaad sidan yeeshay soo ma walla inaadan mar dambe dhuna ka ridaynin mar dambe walla inaadan ku guurinayn kactag buu yidhi gabadhuna way rabtaa ninka oo inay guursato waa rabtaa isagiina waa raba waa diyaar aayadana marka soo degtay oo la leeyahay haweenka markii aad furtaan muddadoodii iyo madashoodiina ay gaadhaan oo ciddada ka baxaan ha ka xanibina inay raggooda guursadaan hadday raalli iska yihiin oo iyagu isku qanacsan yihiin maxaad u kala hor istaagaysa macqil markii aayaddu soo degtayba ninkii intuu u yeedhay buu si fiican gabadhii ugu meheriyey si fiican buu ugu maamuso mar labaad buu umeheriyey saxaabadu saasa ridwaan ullahi caleyh laysma dhariijiyo mar haddii lagu qabto khaladka lagugu qabtaay laysma adkayo waa la isdhiibaa sooma markiiba u isdhiib gabadhii ninkiibu meeri saas weya laba qolaa lagugula hadlaya marka qolada lala hadlayaayo waa gabadha dadkii mas-uuliyiinta ka ah awliyadeedii walaaladeed iyo aabaheed iyo dadkaa wey ninkan gabadha ha soo furo intay ciddada ka baxaysayna ha sugo oo ha faraha ka qaado laakiin hadda hadday israbaan oo dhaqasho u jeedaan waxba adiga ha kala dhexgeli ha xanibi faraha ka qaad ha guursatay macnaa isguursadeen saas wey macnaha marka taasaa laga hadlaya amaa dad aan meeshaba ku jirinba inay iyagu xanibaan oo qoladii gabadha macnaha waxa weye furtay ama ka dhimatay inay yidhaahdaan gabadha annagay noo joogtaa meesha wax kale u dhowaan kara ma jirto annagaa xigsiin u leh ama mehe wax weeyaan annagaa dhaxal u leh ama gabadhu macnaha wax weeyaan maaratay yaan cid kale uma dhowaan karto taasi iyada warkeedu maba yaallo macnaha walaalkeeddaaba laleeyahay iyo aabaheed ha u diidi ninka hadday guursan rabto gabadha saas weeyaan aayadda waxaa loo daliishanayaa haweenka dumarka inaysan mehersami karaynin weligeedu inuu meheriye mooye oo xaggee laga qaadanaya falaa tacduluuhunna baa layidhahaa xanibina inay xanibi karaan baa laga garanaya hadduu xanimo oo guurinteeda diidana aan si kale loo guursan karin khudbasireed iyo hoostaa wadaad jooga loolama tegi karayo ma soconayso midda ayada wax ku asaxayana ma jirto saas wey gabadhii haddii lagu diido ka tag laakiin ama qaalli baan u geynaya ama wadaad meesha joogaan hoos kaga mehersanaya warkaasi waryaa lamaa waidaa goortii dallaqtum aada furtaan annisaaa dumarka oo fabalaqna ay gaadhaan ajalahunna madashoodii ay gaadhaan falaa tacduluuhunna ha xanibina oo ha xayirina an yankixna inay guursadaan ha ka xanibina aswaajahunna yani raggoodii inay guursadaan yani waxa weeyaan raggoodii yani inay guursadaan oo dib u guursadaan ha u diidina idaa goortii taraadow iyadoo ciddada ku jirta iyadoo ciddadii ka baxday haddii saa la leeyahay intay ciddada ku jirta ka warrama intay ciddada ku jirto hadduu soo ceshado gabadhiina gurigaaga ay joogto ma diidi kartaa miyaa diidi karta uma diidi karta waaba xaaskiisii ayadoon xaaskiisii ahayn baaba lagu leeyahay ha u diidina u guuri maadaama iyadii rabto ayadoo xaaskiisii oo weli xaaskiisii too gurigaaga ay joogtana warkeeda iska badaa macna ma xanibi kartid gabadhu hadday diidantahay xuquuqii ka muuqantaa la garayy laakiin reerkan israba adiga waxa ku kala dhexgeliya muxuu yahy maxoola doonbaad oo sidii soomaalida doonaysaa inaad xoolo qaadato faraha ka qaad dadkankaas yani waxa wey ilahi subxana wa tacala calaf ha kala siiye saas wey macana idaa goortii taraadow ay raalli noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi si wanaagsan markay raalli isaga noqdaanoo ayagu isku qancaan oo raalli isku noqdaan ha isguursanaan isu daaye daalika kaa ayaa yuucadu lagu waaninayaa bihi isaga man cid baa lagu waaninaya kaana ahaaday oo minkum idinka idinka mida yu'midu mid rumaynaya billahi ilaahay mid rumaysan baa lagu waanin walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakharo marka intaa hadalkaa marka lagu yidhaahda macnaha waxaad garan kartaa ilaahay iyo maalin aakhara haddaad rumaysan tahay hadalka ilahay u tabac oo xukunka lagu saaray haka tilaabin haddaad ka tilowda soo maaha oo ficillo iyo yacni waxa weeyaan xanaaq iyo ay ku qaadaan hadda markaa iimaankaaga maalinta aakhriya allah aad rumaysan tahay baan sidii la rabay ahay ama maba jiraba ama waxbaa ka dhima saas macana wailaa waxa wey waad hogaansamay hogaankaa dhiiban sidaa ninkaa saxaabigaaba macqil ibnu yasaar uu sameeyey dalikum kiina xukunkiina lasoo sheegay ayaa askaa siyaado badan lakum idinka idiin siyaado badan askaa wa athar waa laba kelimo isku macno ah laakiin maadaama ay meel isugu yimaadeen macnaha la kala duwaya dalikum kiina ayaa askaa siyaado badan lakum idinka idiin siyaado badan oo xagga ajirka ah oo wa adharu dahaaro badan oo qalbigiinana u dahaaro badan maxaa yeelay haddii gabadhii si wanaagsan ninkay reeti loo siiyo gabadha qalbigeediina waa qancaya ninkii hore gabadha u qabi jirayna qalbigiisa waa qancaya reerkii gabadha laga guursadayna qalbigoodu wax kuma harayo dadkii waa isu qalbi fayoobaanayaan sooma laakiin haddii la kala ceshada ka war gabadhii dhibaatootay reerkii waxunbuu dareemayaa ninkii gabadha loo diiday waxbuu tirsanahaya waa adhar tahaaradii lama hayo sooma marka ilahay baa xikmadda garanayo wallahu alla yaclamu wuu og yahay masaalixda isagaa garanaya wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin idin wax badan baa idinka qarsoone ta ilaahay u hogaansamoo sharciga ilahay qaata subxana wa tacala ilahay isagaa masaalixda iyo danaha garanaya iyo wixii khayr iyo dana idinku jirtay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima arabaca tan waxaa lagaga hadlaya haddii labadii ruux ay isfuraan qaabkii laysu furi lahaa iskuursigii guriga haddii la joogo qaabkii loo dhaqmi lahaa xuquuqdii laysku lahaa wixii baa laga hadla labada isqabta mooyaane guriga soo dad kale ma joogaan yaa joogoo la weeliya caruurtii soo maaha caruurta guriga joogtaay khaasatan ilmaha yartee naaska u baahani xaalkiisu muxuu noqon doonaa talo iyadii baa laga hadla waxaa la yidhi waalwaalidaatu kuwa wax dhalay yurdicna way nuujinayaan dumarka wax dhalay yurdicna way nuujinayaan awlaadahunna caruurtooday nuujinayaan xawlayni laba sano kaamileyni oo dhammaystiran bay nuujinayaan liman cid baa yani cid bay u sugnaatay liman bay u sugnaatay nuujintaa labada sanihi araada doonay an yutima inuu dhammaystiro alrabaacata nuugmada inuu dhammaystiro waa ciddii doonaysa inay nuugmada dhammaystirto wa cala almawluudi lahu ka loo dhalay ninka ilmaha loo dhalay dushiisa waxaa ahaaday risquhunna dumarkaas masruufkooda wa kiswatuhunna iyo marashadooda bilmacruufi si wanaagsan oo la yaqaana inuu ku masruufo ku marasheeyo laa tukallafu lama kallifo oo lama mashaqeeyo nafsu nafi ilaa wuscahaa karaankeeda mooye laa tudaara yaan la dhibin waalidatun mid wax dhashay biwaladiha ilmaheeda yaan lagu dhibin walaa mawluudun lahu ka loo dhalayna isagana yaan la dhibin biwaladihi ilmihiisa yaan lagu dhibin wa cala alwaarifi ka dhaxlaya dushiisana waxaa ahaaday milu dalika kaas mid la mid a aabbaha waxa dushiisa ah mid la mid a ka dhaxal kale baa yuu isagana dushiisa yahy fa in araadaa hadday doonaan labadii ilmaha wada dhalay fisaalan soocan ilmuhu uu hooyada naaskeeda ka soocmoo ka go-o can taraadin fisaalka iyo soocankaasoo can taraadin raalli ahaansho xaggii ka ahaaday oo minhumaa xaggooda ka yimid raalli ahaansho xaggooda ah ka yimid iyo wa tashaawurin wadatashi yacni goynta naaska laga goynayaayo waxay ka soo fushay oy ka timid labadoodo ku wada raalli ah iyo iyagoo ka wada tashaday taa hadday dhacdo falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa dushooda ma ahaanin isaguna inuu ilmaha gooyo iyaduna goyso wa in aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad nuugma dalabtaan awlaadakum carruurtiinna inaad u nuugma dalabtaan oo dumar kaleo nuujiye aad u raadisaan falaa junaaxa wax dhibbiya calaykum dushiinna ma ahaanin idaa goortii sallamtum aad dhiibtaan maa aataytum waxaad siiseen bilmacruufi si wanaagsan haddaad ku dhiibtaan wattaqu llaha alla ka cabsada oo waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun mid arkayn wey caruurta waxaa la nuujinayaa oo waalidaadka aw dumarka wax dhalayay ilmaha waxay nuujinayaan laba sano oo kaamil ah muddada ugu badan ee naas la nuuga wataa sharcan wixii ka badan nuugma sharciya maaha wixii labadaas sano ka yar baa nuugma sharciya oo laba sano markuu ilmuhu ka weynaado hadduu naas nuugo caanaha uu nuugay wax saamayna ma yeelanaya ilmana ka dhigi maayaan xukunkiisana ma bedelayaan ajnabi buu weli yahay laakiin nuugmada ta'hiir kale ee isbedelka samaynaysaay waa nuugmada yani laba sano iyo wixii ka yara saas manaa xadiista nabiga kusoo arortay sal lay slam oo aad u fara badan xawlayni kaamile marka laba sano ha nuujiya yaa nuujinaya labada sano waa ciddii doonaysa nuugmada inay dhammaystirto ciddii uu rabto wa ilaa waxaa la heli karaa ka yar in la nuujiyo bil baa la nuujin karaa shan bilood baa la nuujin karaa sanad intii la rabo laakiin ruuxii dhammaystiri rabo ruuxii nuugmada dhammaystiraya waa laba sano saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala ayib inkastoo nuugmada waqti dheer ilmuhu uu naaska nuugaayey ay maslaxadiisa iyo caafimaadkiisa ku jirto haddana khiyaar baa la siiyey laba sano waa muddada u dheer laakiin muddada u yar taa iyada waxa idinka khiyaar u leh ayib ka ilmaha loo dhalay maxaa lagu leeyay tan dhashay la gelay oo ilmaha korintiisa iyo naaskeeda inuu nuugo iyo inay koriso iyo inay tarbiyaysaa lagu leeyahy laakiin kan loo dhalay maxaa lagu leeyahy kan loo dhalay waxaa lagu leeyahay marasho iyo masruuf baa lagu leeyahy marashadii iyo masruufkii lagu lahaa maxaa lagu qadaraya see loo qiyaasayaa maalin walba intee lagu leeyahay bil walba muxuu bixinaya bil macruufi baa leeyahy sida la yaqaano oo bulshada markaa lagu dhex noolyahay iyo meesha markaa la wada joogo sida la yaqaano oo bulshada u dhaqanto adiga oo kaleeto oo taajiro milyaneer ah ragga kula midka ah masruufkabay bixiyaan halkaasaa lagaaga qiyaas qaaday adiga oo noloshaadu dhexdhexaad oo bulshada dhexda kaga jira wax intee leeg bay ragga kula midkii bixiyaan adiga haddaad fiqiir tahay dadka kula midkii ragga kula mustawaha xagga dhaqaalaha maxay bixiyaan bilmacruufi wey halkaasaa marka laga raadinaya qiyaasta uu ninku bixinay curfi baa la yidhahda ayib kadib baa waxaa la yidhi nafna lama kalifayo waxayna keri karin lagu kalifi maayo macnaha waxaa laga wadaa ninkii wuxuusan keri karin lagu kalifi maayo oo hooyadii dhihi mayso ilaa wa ilaaba aniga maalinkii intaasaan rabaa ama kar ama ha karin la dhihi maayo wuxuusan awood u lahayn cidna ilahay kuma kalifin subxana wa tacala laa tukallafu nafsun ilaa wuscahaa waxaan kareenkeeda ahayn laguma kalifi karay hooyada yaan la dhibin oo ilmaheeda lagu dhibin aabbahana yaan la dhibin oo ilmihiisa lagu dhibin yayna isku dhibin labada ruux oo se isugu dhibi hooyadu waxay dhibkeedu ka imaan karaa xaqii ilmaha inay dayacdo tarbiyadiisii inay dayacdo yacni waxa weeyaan inay sabab la-aan ugu diido aabahi aabihii oy tidhahda maba soo arki kartidba goortii laysfurayba col xira xira baa la noqday ilmihiina iyada haysa ninkii kama soo agdhawaan karo haasatan meelahan xoog la iska jecliy mabale laakiin yurub iyo meelahaas haweenku ku xoog badan yihiin hadduu eryada soo istaago boolis baa loogu yeedhi marka wuu dhalay saad u dhashay maxaad ugu dhibaysaa isaga ayaan la dhibin oo yaan lagu dhibin ilmihiisa yaan lagu dhibin ayadana yaan la dhibin oo ilmaheeda yaan lagu dhibin waxaa dhibku uu noqonayaa nafaqadii ilmaha in la siin waayo ama la meermeeriyo ama sabab la-aan ilmihii lagaga qaato xoog lagaga qaato waa dhib hooyadii la dhibay aabbahana yaan ilmihiisa lagu dhibin hooyadana yaan ilmaheeda lagu dhibin ilmihii waad wada dhasheene si wanaagsan u wada dhaqda sooma oo wada kursada oo midna midka kale yuusan iska xijin oo ilmaha yaan aabihii lagu dirin qaar waxaad arkaysaa ilmihiiba iyo aabihiiba ku dirayaan oo afareysa waxay ka shaqaynaysaa un ilmihii inuu aabihii col la noqdo oo aabihii hadduu col ula noqdo aabba kale xageed uga heli inkaaranto waa masale dhibkeedana wey in laysdhibo marka meehee ilmaha idinkaa dhalaya wada kursada aabbuhuna xaqii lagu laha ha guto hooyaduna xaqii lagu laha ha gudata saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala haddii aabihii meesha ka baxo ruuxa dhaxal kale dhaxalka ilmaha ama aabbahaba dhaxalkiisa ruuxa iskale haddii la yidhahdo milu dali waxay u noqonaysaa wacala alwaarisi ay waaritu labi aabbaha dhaxalkiisa ruuxa iskale ilmihii baa soo gelaya hadduu xoolo leeyahay xoolaha lagu nafaqaynayo hooyadiisa nuujinaysa lagu nafaqaynayo isagaa laga xoolihiisa laga bixinaya haddiise la yidhahdo waaridka waxaa laga wadaa ilmaha kii dhaxlayay waa qaraabadiisii wey waa walaaladii waa awowgii waa adee waa macnaa waxa wey maarata waa waa adeeradii yacni kuwa dhaxalkiisa iska leh ayaa iyagana waxaa laga rabaa masruufkii iyo marashadii iyo mucaamaladii wanaagsaneyd ayagaa laga rabaa waa goortii aabbaha la waayo wey macnaha goortii aabba dhinto ama la waayo dadka dhaxal kale baa meeshii soo istaagayo ilmaha korintiisii ka warhayntiisii hooyada waxayna siinteedii iyagaa laga raba macna wa cala alwaarisi mithlu dalik intaa markii laga baxo waxaa la yidhi hadday damcaan labadani inay ilmaha naaska ka gooyaan inay naaska ka jaraan labadooduba hadday ku qancaan iyagoo raalli ka wada ah kana wada tashaday ilmaha naaska in laga gooyo hadday ku tashadaan wax dembi amale waa hadday ku heshiiyaan hadday ku heshiiyaan baa la yidhi haddii midkood uu go-aan iska qaato ma soconayso ilmaha naaska muddadii loogu talagalay waa inuu nuugo haddii ka hor laga goynayana waa inay labadoodu heshiis ku wada gaadhaan oo raalli ku wada noqdaan falaa junaxa calayhima saasa layidhi macna ayib falaa junaxa calayhim ayib waxaa markaa kadib la yidhi haddii aad iyadiiba inay idiin nuujiso aydan rabin na mid kalaad doonaysaan inay idiin nuujiso waad heli kartaan inaad haween kaleeto aad u geysataan oo noo nuuji dhahdaan haddii ama hooyadii xaggii ujuuradii lagu heshin waayo ama ilmaheediiyo bilaash inay ku nuujisaba ay diido oo la keri waayo markaa kadib intaad qaadataan baad dumar kaleeto noo muujiya dhihi kartaan laakiin waa goormo kuwa aad u geynaysaanna markaad ujuuradooda siisaan ayadiina xuquuqdeedii aydinku lahayd aada siisaan wey maana idaa sallamtum maa aataytum bilmacruuf wey ayadoo weli wax idinku leh kama qaadi kartaan kuwa aad u geynaysaanna ayagana waa inaad ujuuradoodiiy waxaad kula heshiiseen aada siisaan saa hadday dhacdo dhibaato male wey macna inaad ilmihiina dumar kale idin nuujiyaan oo hooyadiiba naaskeediima iyo naas kale idin waana masale mashruuc aho axkaam fara badan bay shareecadu ka dejisay ilmuhu hooyadii naaskeeda mooye naas kale inuu nuugo hooyadaa kale hooyay u noqon carruurtay dhasha walaalay noqon ninka iyada qabee naaska irmaanayey aabbu u noqon axkaam badan baa ka dhalanaysa macna sidaas weyaan rabbi marka subxana wa tacala wuxuu yihi walwaalidaatu dumarka wax dhalay yurdicna way nuujin waa khabar bimacna alamri ha nuujiyeen awlaadahunna caruurtooda ha nuujiyeen xawlayni laba sano kaamilayni oo dhamaystiran laba sano oo dhammaystiran ha nuujiyeenoo naaska ha siiye macna ayib liman cid bay u sugnaatay midaasi labadaas sano araada doonay an yutima inuu dhammaystiro alradaacata nuugmada nuugmada ruuxii dhammaystiraya wey laakiin ka yarna waad ka goyn kartaa naas wa cala almawluudi lahu ka loo dhalay ilmaha dushiisa waxaa ahaaday risquhunna masruufkooda iyo wa kiswatuhunna marashadooda maryihi ay xidhan lahayn iyo dharka tabi lahayn bilmacruufi si wanaagsan inuu ku siiyo sida la yaqaanee bulshada dhexdeeda laga yaqaano caqligiiyo shareecaduna ay ogoshahay taasaa la doonayaa inuu ku siiyo ayib laa tukallafu la kallifi maayo nafsun naf la kallifi maayo ilaa wuscahaa karaankeeda mooye yacni ninkii wuxuusan keri karaynin lagu kallifi maayo laa tudaara yaan la dhibin waa naahiye weylaad laa tudaara yaan la dhibin waalidatun mid dhashay hooyo yaan la dhibin biwaladiha ilmaheeda yaan lagu dhibin oo ninku yuusan ku dhimin ama qaraabadiisu leanna iyadaa dhashay oo u rafaaday walaa mawluudun walaa mawluudun lahu mid loo dhalay ilmahana isagana yaan la dhibin biwaladihi ilmihiisa yaan lagu dhibin oo hooyadii ama eheladeedii yayna ku dhibin maxaa yeelay isagaa dhalo waa ilmihiisii wa cala alwaalidi ka dhaxal kale ka dhaxlaya ilmaha dushiisa waxaa ahaaday mithlu dalika kaas hore ee lasoo sheegay mid lamid ka lasoo sheegay kee wey waa kii aabbahu uu gudahay aabbuhu waxyaabihii uu gudayay oo masruufkii iyo marashadii iyo waxyaabahaasoo kale iyo mucaamaladaa wanaagsani taa mid la mid ah waxaa dushiisa lagu leeyahay mid ka dhaxal kale oo markuu aabbihii tago uu dhinto booskiisa ruuxaasaa soo istaagay oo xuquuqdan looga baahanya inuu gudo wa cala alwaalidi midka dhaxal kale dushiisa waxaa ahaaday milu dalika kaas mid la mida fain araadaa hadday doonaan marka labada ilmaha wada dhashay hadday doonaan fisaalan soocan yani ku-itaan ama soocan ilmuhu uu naaska ka socmo ka go-o can taraadin soocankaasoo can taraadin yani yani qanaaco ama isaga raalli ahaansho xaggeeda ka ahaaday oo minhumaa xaggooda ka yimid yani fisaalkaasoo can taraadin isaga raalli ahaansho ka dhashay minhumaa xaggooda ka ahaaday raalli ahaanshahaasoo xaggooda ka yimid iyo wa tashaawurin tashi xaggii ka soo fulay oo ka yimid fisaalkaasoo ka yimid raalli ahaansho labadoodaba ah iyo wa tashaawurin wada tashi ay labadoodu wada tashadeen oy go-aan ku gaadheen falaa junaaxa markaa dembi ma ahanin calayhimaa dushooda oo iyada iyo isaga doona dembi ka soo gaari maayo maadaama heshiis ay ku yihiin wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu inaad nuugma dalabtaan awlaadakum carruurtiinna inaad u nuugma dalabtaan oo dumar kaloo nuujiye aad u raadisaan haddaad damacdaan oo aad rabtaanna falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiinna ma ahaanin goomuuna dembi idinka soo gaadhay in caruurtiina dumar kale idiin nuujiya waa goorma waa idaa goorti sallamtum aad dhiibtaan maa aataytum wixii aad siiseen bilmacruufi si wanaagsan markaad u dhiibtaan wixii aad u ballanqaadeen oad ku heshiiseen inaad siinaysaan markaad si wanaagsan oo la yaqaano u siisaan way macna wattaquu llaha alla ka cabsado waclamuu waxatan ana allaha alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun midkii arkaya inuu yahay waladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idinka mid a dumarka la oobsanayo idinka idinka mid a oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan rag oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan rag ka tegayaay yatarabasna way sugayaan way fadhiyayaanoo way sugayaan bianfusihinna nafafyaalkooda arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban faidaa balagna faidaa goortii balagna ay gaadhaan ajalahunna madashoodii markay gaadhaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiinna ma ahaanin fii maa shay dhexdii dembi idinka soo gaadhi maayo facalna ay sameeyaan dumarku oo ay falaan fii anfusihinna nafafyaalkooda ay ku falaan bilmacruufi si wanaagsanna ay u sameeyaan wixii naftooda wanaagay ku sameeyaan dhib idinka soo gaadhi maayo wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun waa midkii xogogaal u ahoo guntiisa og wey rabbi subxana wa tacala tani waxay iyaduna waa dumarka laga dhinto dumarka laga dhinto iyaga inteebay sugayaan oyna guursan karayn muddo intee leeg bay fadhiyayaan taasaa laga hadlaya jaahiliyadiiba iyanan jiri jirtayo dhaqamo xunxun bay jaahiliyadii lahaan jireen oo sharcigu meesha ka saaray dhaqamaday jaahiliyadii lahaayen wuxuu ahaa mar haddii laga dhinto naag buul yar inta meel cidlaa looga dhiso bay buulkaa la gelinaya buulkaasay ku jiraysaa marka qabays male oo cadar ma taqaano oo udeyg isma yaqaanaan hal sano oo kaamil ay halkaa ku jiraysa mar ay isla urtay oy rataatay sanad ay ka soo wareegtay baa meeshii laga soo saaraya markaasaa wax alla waxa agteeda soo maroo dhan dhimanaya waa dhaqankii jaahiliyadooda saasay ahaayeen marka yacni ihaano iyo dullaysi waxay ku samayn jireen dumarka xaddhaaf ah tiibaa marka shareecadu badashayoo waxaa la yidhi horta duul baa la gelinhayaa iyo islaanta la urinayo warkeeda daaya ayb inteebay haweenaydu guur ka joogaysaa oo loo ogolay inay guursato ninkeeda hadduu dhinto soo maaha waktigii waa la bedelay hal sano hadday ahayd waa la bedelay waxaa laga dhigay afar bilood iyo toban beri afartaa bilood iyo tobankaa beri bay sugayaan oo ayna guursan karaynin saas way macnaha ma kulligood baa mise waa qaar ka mid hal mid baa laga soo reebaya waa hadday uur leedahay bas hadday uur leedaho iyadoo uurle laga dhinto ayada waxa weeyaan intay umulayso unbay ciddo tirsanaysa hadday markuu ninkeedu saa u dhintaba ilbiriqsi kadib ay umusho ciddadii way ka baxday way guursan kartaa way shukaansi tegi karta saas way maanaa hadday hal sano ku qaadata iyo ka badan uurku ku qaatana way cidd intaa waa inay ciddo tirsato ta uur kale iyadu waa saasoo wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna xaggay galaysaa iyadu laakiin intooda kale ama ha lala aqalgalo ama yaan lala aqalgelin ama macnaha wax weyaan maaratay waxay dooni ha noqoto ama caada ha lahaato ama yaysan lahaanin mar haddii laga dhintay waa afar bilood iyo toban beri wey isku duuduub hal raaxa middaa un kasoo reb midda uur kale keliya kasoo reb wey maanaa sidaas weyaan haddii ay marka gaadhaan muddadii iyada ahayd afartii bilood iyo tobankii beri hadday gaadhaan dembi dushooda maaha wixii ay isku idinka ragga ah ee mas-uuliyiinta ka ah dembi idinka soo gaari maayo waxay ku tashadaan wax iyagu ay naftooda ku sameeyaan oo shareecadu ay ogoshay oo maxay ku samayn karaan inay guur isu qurxiyaan oo ay macnaha waxa weeyaan ay cillaantaan ooy hunuud ismariyaan oo ay macnaha waxa weeyaan maryo qurqurxsan xidhaan ooy shunkaasi tagaan mar haddayna shareecadan meel kaga dhacaynin idinka waxba idinka soo gaari maayo maxaa yeele waktigii loo diidanaa way ka gudbeen fii ma facalna fii anfusihina bilmacruuf macruufku waa sidaas wixii shareecadu ogoshahay ku kacaan dhib male wey ha guursadaan ha isqurxiyaan waydinkaa allana subxaana wa tacaala waxaad samaynaysaan wuu ogyahay waaladiina kuwa yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idinka mid a ragga la oofsanayo oo idinka idinka mid a waaladiina ragga dhe yutawafawna la oofsanayo oo minkum idinka idinka mid a oo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas ka tegaya yatarabasna xaasaskaasi way sugayaan oo way fadhinayaan oo ma guursan karaan bianfusihina nafafyaalkooda arbacata ashhurin afar bilood bay sugayaan wa cashran iyo toban afar bilood iyo tobankaasay sugayaan oo fogwayna guursan karin waxaa kaloo loo ogolayn haweenka haddii laga dhinto inta ay ciddada ku jiraan iyadana looma ogolo wax qurquruxsan inay xidhaan oo guur ugu yeedhay inay macnaha waxa way isqurxiyaan looma ogolo jirkooda inay cilaamaan looma ogola waxaan loo ogolan inay dahab iyo waxyaalo qurquruxsan xidhaan maryaha qurquruxda badan ee yani indhaha soo jiidanaya looma ogola waxaan loo ogolan wax udgoon inay u dhawaadaan baan loo ogolan waa ixdaad waa isbasaasin inay isbasaasiyaan baa la doonaysa saas way macnaha inay isbasaasiyaan baa la rabaa afartaa bilood iyo tobankaa beri laakiin in maracad iyo karin cad madaxa loogu xidhaayo sharci maaha middaa meesha ka saara waa dhaqan soomaali midaas meel ay kasoo jeeda male maracad in madaxa looga xidho looga laalaadiyo bulshadii laga dhex saaro la yidhahdo wata asay bay sidaada lagu hayo ma jirto taas taasi waa shareecada ma waafaqsana laakiin inta la doonayo waa intaa inay iska ilaaliso wixii udgoon waxyaalaha dumarku isku qurxiyaan markay guurdoonka yihiin waxyaalaha inay iska ilaaliso wey ama saabuun udgoon ama cadar udgoon ama kreem udgoon waxyaala noocaasoo kale iska ilaalinaysa laakiin way qabaysan kartaa way isnadiifin kartaa mushkila ma leh saas way macnaha muddadaas marka inay sugto way axaadiista nabigeena ay ku sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen fa idaa goortii balagna ay gaadhaan ajalahunna madashoodii markay gaadhaan muddadii loogu talagalay markay gaadhaan falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahaanin fii maa shay dhexdii dembi idinka soo gaari maayo facalna ay sameeyaan fii anfusihinna nafafyaalkooda dhexdooda waxay ku sameeyaan bilmacruufi wanaagna ugu sameeyaan wixii wanaagay naftooda ku sameeyaan oo guursi ama isqurxin ah idinka raggay mas-uulka ka ahaa waxba idinka soo gaari maayo dembi idinka imaan maayo ilaana markaa sharcigii baa u ogolaaday waxaa laga fahmayaa hadday mar aad mas-uulka tahay ama gabadhaadit ama ay walaashaad ood adigu mas-uul ka tahay wax shareecadu ay khilaafsan tahayna ay ku kacdaay adiga in lagu qabsano dembi kaa soo gaadhay soo ma leanna marka waxaa la yidhi ayna dembi idinka soo gaadhaynin waa markay samaynayaan wax shareecadu ogasha waxayna shareecadu ogolayn hadday ku kacaan idinkana waa laydin qabsanoo dembi baa idinka soo gaadhay waana mida nebigu yuri sal ly waslam laa yadkhulu ljannata dayuus dayuus jannada ma galbu nebigu sal lay slm dayuudku yaa wey waa ninka reerkiisa iyo eheladiisa iyo gabdhihiisa iyo dadka la xidhiidhaayay xumaanta raalliga oga ee ku fiirsanaya bu nabig sal lay slm janno ilaahay geli maayo marka falaa junaaxa calaykum fii maa facalna fii anfusina sharciga u ogolaaday mooye waxaan sharcigu u ogolaa hadday ku kacan waa inaad ka qabataan haddaad ka qaban weydaan soo maa dembi waad idin haystaayo bal jannadabaad yaaba laydiin diidi macna jannadabaad ku waayaysaa falaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiina ma ahaanin raggii mas-uuliinta ahayo fii maa shay dhexdii dembi idinka soo gaari maayo facalna ay sameeyaan fii anfusihina nafafyaalkooda dhexdooda ay ku sameeyaan bilmacruufi si wanaagsan oo sharcigu yaqaanana ay ugu sameeyaan wallahu allana bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiirun rabbi kii xoogaal ah weeye oo baatinkiisa iyo gudihiisa og weeye hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wsaxbi waslm